dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaan weli wax jawaaba ka bixinin khaylo dhaanta kala harka lahayn ee kasoo yeeraysa dadka ku nool qaybo ka mid ah deegaanada abaarta ka jirta ee maamulka koonfur galbeed ka tirsan dadka ka soo jeeda deegaanada iyo degmooyinka gobolka bakool ayaa laga yaabaa inay kasoo cagcagayaana meelaha abaarta daran ee xilligaani ka jirta abaartan gobollada dalka soomaaliya ka jirta xilligaani ayaa waxa ay keentay roobabkii la waayey saameyntooda laga dareemay celalkii laga dhaansan jiray biyaha warooyinka ay ku lamaanan yihiin beerihii oo aan la abuurin kuwii la abuuray oo aan dhulkii ka soo bixin biyo la-aan dartii oo dhulkii la qalalay mas-uuliyiin ka tirsan degmooyinka gobolka bakool ayaa waxa ay sheegeen in dad badan ay sameeyeen barkac oo kuwo kalena ay ku dhow yihiin barkacaasi inay sameeyaan haddii ay wax ka waayaan keedadkii raashiinka oo muddo ku dhiirinayay inay kusii noolaadaan deegaanadii ay ka soo jeedeen degmada waajid ee gobolka bakool ayaa ka mid ah degmada shacabkeeda abaarta iyo go'doonka neefsiga lahayn ay saartay ururka al-shabaab cabdullah yariise oo ah mas-uulka degmada waajid ayaa waxa uu idaacad kale u xaqiijiyey in xaalad adag oo xoolo badan ay ugu naf waayeen kuwo kalena socodkii ay la yareeyeen shacabkana ay ku dhow yihiin kuwo nolol ka raadsada deegaanada kale ee kusoo dhow nololla alxamdulilah may mu ahaadeeda kolley umada nool dhibaatada may mu ahaarde afka baradi may mu dhibidaka nool fiifaydanagab nololana may mu ahaardeeda minalahay wadanka doogo may mu walmakabar abaara kudhiy hoola may mu ahaardeede roobka kugudi male dhibaatadaas wadanka dhangab taasi may mu ahaarde umata kulmadeena iyada may mu ahaardeeda dhibka kaasi may mu wadanka dhaansaama ay gobolada baayabakoo sida bakoonka badan may mu ahaardeeda abaara iyada badan aya insha allah waa kubahe degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa ka mid ah degmada nolosha ay ka soo raadsadeen shacabkii ka soo barkacay meelaha kale ee ka tirsan gobolka bakool iyadoo degmadaasi xaaladeeda ay ahayd mid adag oo haddana gaaray shacabkii kale ee ka soo orday dagaalkii ka dhacay degmada tiyeglow sida uu sheegay maxamed macalin axmed guddoomiyaha degmada xudur
intaasoo guud ahaanba abaaro ku jirta soomaaliya khaasatan gobolka bakool abaaro ku jirta dadka dhan baa isku baabaasan dhibaatooyinka dhinaca bani aadanka iyo hoola kulliba dhibaato badan ku jirta marka iyo saasataa barkayaasha jiran armooya kulley baata armo baabka meelfayla maro haya alxamdulilah siid cali muuse maxamed magaalada baydhabo